sawirkii toban iyonay siyeed daa'uud walaa gali beersheba maalin oo maalmooga ka mid eh yaa daa'uud walaa fuulay lamiyeeriga korshay waynayka aragi meeshaas naag qurux badan oo gobaysadaasu naagtuunna walaafadaay inay la jiifado laakiin naagta maga'eed bil-aantuun walaali aree beedsheeba laakiin walaa nin aan ahayti magal nin la araaw oriyaa ah kaasna wala ahay ninka hogaamiyaaw ciidamada daa'uud oo dhan uryaha walaalin diray inay reer bani israa'iil han dagaalamo daa'uudna way anka talagali in lankun ha ka dhimado dagaalka usina madii ka dhimada uryaah oo la dili dagaalkana ka dhimadi yaa way dha'ay in daa'uud beedsheeba an nogoto bil-aan madii daa'uud taas sameeyey ee bahey aad ma anka farhane laakiin baadsheeba wiilkii anka horeeyeyba dhimadi daa'uudna way weydiiyey in afis la siiyo ee bahey